bismillaahi raxmaan raxiim kusoo dhowaada qodobada warka caawa kuwada ugu dorkoran waxaa ka mid ah qaar ka tirsan al-shabaab oo lagu dilay deegaan u dhow masaajidka algaduud wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda soomaaliya oo muqdisho ka furtay madasha qaran ee saadaasha cimilada soomaaliya laba kun iyo shan iyo labaatanka booliska soomaaliyeed oo duleedka gubadley ku gubay daroogadii ugu halista badneed ee la soo qabta gudoomiye ku-xigeen koowaad aqalka sare oo shir guddoomiye kulanka koowaad ee kala fadhiga toddobaad ee guddiga joogtada ah warka dibadana waxaad ku dhegeysan doontaan saddex boqol iyo toddobaatan ruux oo ku geeriyootay ciida ka soo duntay buuraha maara ee galbeedka dalka suudaan
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda safaysa biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aada u jaban
intaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwada uga door koron dhegaystayaal markan waxaad kusoo dhawaataan warkay faahfaahsan qaar ka tirsan al-shabaab ayaa lagu dilay deegaano u dhow masaajid calgaduud bashiir caldaare canaboore ayaa inuu faahfaahinaya faafaahino dheeraad ayaa laga helayaa duqeyn diyaaradeed oo saacadii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen deegaano dhacaa bariga gobol galguduud iyo degmada ceelbuur halkaasoo ay la birtilmaameysadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab iyo horjoogayaal duqeynta ugu horreysay oo saacadihii lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka ay fuliyeen ayaa waxa ay ka fuliyeen degmada ceelbuur guri ku yaala halkaasoo ay ku shirsanaayeen horjoogayaal iyo xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab kaasoo diyaaradaha dagaalka ay la beegsadeen duqeyntaasi khasaare xooggan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka soo gaaray duqeyntaasi diyaaradaha dagaalka ay fuliyeen sida ay xaqiijiyeen dad ku sugan agagaarka deegaano ku dhowdhow degmada ceelbuur ee gobolkaasi galguduuda sidoo kale diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada soomaaliya ayaa duqeyn ka geystay agagaarka deegaanka galcad oo ay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab halkaasi ay ku diyaarinayeen gaadiid dagaal oo qaraxyo ay ku rareeyeen kaasoo ay doonayeen in ay weeraro ay kaga geystaan deegaano ka tirsan gobollada galguduud iyo hiiraan diyaaradaha dagaalkana ugu dambeyn ay la beegsadeen duqeyn gaadiidkaasi ee dagaalamayaasha al-shabaab ay qorsheynayeen inay weeraro ay kaga fuliyaan deegaano dhaca bariga gobol galguduud iyo gobolkaas hiiraan saraakiil ka tirsan ciidamada oo ku sugan deegaano ka tirsan bariga gobol galguduud ayaa sheegay in duqeyntaasi saacadii lasoo dhaafay la fuliyey balse faahfaahin rasmi ah aan laga bixin karin duqeyntaasi oo diyaaradaha dagaalka ay ka geysteen degmada ceelbuur iyo deegaano dhaca galcad oo ka tirsan bariga gobolkaasi galguduuda ma aan markii ugu horeysay diyaaradaha dagaalka ee saaxiibada soomaaliya ay duqeyn ay ka geystaan deegaano dhaca bariga gobol galguduud ay ku sugan yihiin dagaalamayaasha al-shabaab taasoo dhowr jeer ay ka fuliyeen duqeyntaasi ma jirto ilaa iyo haatan howr ka soo baxay dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku aadan duqeyntan diyaaradeed ee laga fuliyey deegaano dhaca bariga gobol galguduud iyo degmadaasi ceelbuur wasaaradda deegaanka iyo isbedelka cimilada xukuumadda soomaaliya ayaa muqdisho ka furtay madasha qaran ee saadaasha cimilada soomaaliya laba kun iyo shan iyo labaatanka ayaan aadanna ayaa muqdisho kasoo dirtay waxaa maanta magaalada muqdisho si rasmi ah loogu furay madasha qaran ee saadaasha cimilada iyadoo diiradda lagu saarayo saadaasha roobabka xilliga dayrta ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka madashan waxaa si wada jir ah u qabanaya wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada xukuumadda soomaaliya la howlgalayaasha qaran iyo hay-adaha saadaasha cimilada adduunka w l o waxaana ka qayb galaya wasiiro ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya aqoon-yahano iyo waxgaradka ku takhasusay saadaasha cimilada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn xuseen xaaji cali wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada ee dowladda soomaaliya ayaa si rasmi ah u daafuray madashan isagoo ku tilmaamay mid muhiim u ah saadaasha iyo qorsheynta mustaqbalka cimilada dalka muddada labada maalin ah ee uu socdo shirka qaran ee saadaasha cimilada xilliga deerta waxaa lagu soo bandhigi doonaa dib ugeys qiimeyn ku saabsan labadii xili ee ka horeeya xilliga deerta iyo guga iyo xagaaga iyo saameyntoodii waxaa la idin wadaagi doonaa xogta saadaasha cimilada deerta la idinka doonayay inaad talooyin ku aadan ku aadan ka bixinaysaan sectoriska kala duwan ee aada matelaysaan ugu dambeyn shirka waxaa lagu soo saari doonaa warmurtiyeed saadaasha cimilada xilliga deerta xilliga deerta waa xilli aada u muhiim ah wax soo saarka cuntada iyo helitaanka biyaha dalka sidaas daraaddeed waxaa muhiim ah in bulshada soomaaliyeed lala wadaago xogta saadaasha cimilada waxa aan si rasmi ah u furayaa shirkeenaan qaran ee saadaasha cimilada xilli roobeedka deerka shirka waa inuu furan yahay waa mahadsantihiin
dhinaca kale intii lagu guda jiray furitaanka madashan doctor guuleed cabdi cartan wakiilka soomaaliya iyo hay-adda saadaasha cimilada adduunka w m o iyo sidoo kale maxamed cali wakiilka xafiiska goboleedka ayaa madasha ka hadlay iyagoo xusay muhiimadda ay leedahay in soomaaliya ay yeelato madan noocani oo kale ah shirkaana ma aha oo keliya howl farsamo ee waa arrin ku saabsan badbaadinta nolosha ilaalinta noolmaalmeedka iyo awoodsiinta bulshada inay qorshaha mustaqbalka iyo adeegsiga xog cimileed laysku halayn karo labadan way soo socota waxaynu dib u eegi doonaa sadaasha xilli roobaadka deyrta ee soo socda waxaynu ku ka wada hadli doonaa sameynta uu ku aadi doono uu ku yeelan doono qeybaha muhiimka aanu sheegay sectorska
Somalia, like much of the Horn of Africa, is deeply affected by recurring droughts, floods, and other extreme events. Yet, with science, collaboration, and faith, we can turn these challenges into opportunities to build resilience and safeguard communities.
sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya ayaa khudbado ka jeediyey intii ay socotay furitaanka madashaan muhiimadda xogta in xogta la dhigo laga dhigo digniino runtii ama eeli warning waxaa la yidhaha digniinaha hore bulshooyinka nugul oo runtii beeraha caafimaadka iyo kalluumaysiga ka sha ka faa'iidaysto in loo sii digo haddii ay runtii ay tahay inay ka faa'iidaystaan oo roob iyo wax soo socdaana loo sii sheego haddii ay runtii ay xaalad runtii ama abaara ama fatahaad iyo kusii socdaana runtii loo waxaystaan
maanta muhiimad gaaray leedahay hay-addan national climate ama hay-adda ka shaqayn doonta isbeddelka cimilada waanu ognahay dadka u aafeeyey soomaaliya qayb weyn bay ka tahay waxa weeye muhiimaddeedeedu leedahay waxaan rajaynaynaa inay noqoto hay-addani tii u gargaari lahayd soomaaliya waad ogtihiin waxaa caalamka ka socda in aan u diyaar garoonno infrastructurada maxaa burburaya roob intee la baada-aya fatahaad intay la eg tahay aan u diyaar garoonno in aan u diyaar garoobno crobiska la abuuraya beeraleyda aan u sheegayno ee fidayaashanada aan mataqaanaa u sheegayno roobka intuu la egyahay ma waxay u baahan yihiin beeraleydu inay abuurtaan drought resistance crops may u baahan yihiin decisionskaasoo dhan wuxuu naga xidhan yahay weather forecasting in la ilaaliyo xeebta badqabkeeda iyo sidii lagu badbaadin lahaa waxyaalaha markaas utilizing low carbon foods carbon carbonku sidiisaba ti carboonkii mataqaanaa hawada waay hawada kaarboonka aadaysa iyo badda sidii loo kala cabiri lahaa ayaa muhiim ah ciidanka booliska soomaaliyeed iyo xeer ilaalinta qaranka ayaa maanta si rasmi ah ugu gubay magaalada muqdisho daroogo halis ah oo lagu soo qabtay dekeda iyo garoonka aadan cabdi kadib markii maxkamadda gobolka banaadir ay amartay in la baabi'iyo afhayeenka ciidanka booliska soomaaliyeed gaashaanle cabdifatax aadan xasan oo shir daraa'id ku qabtay muqdisho ayaa sheegay in la gubay laba boqol iyo konton kartuun oo daroogo ahaa kuwaasoo ay ciidamada ammaanka ku qabteen howlgal ay ka sameeyeen agagaarka dekeda iyo garoonka
waxaan rabnaa bulshada soomaaliyeed maanta inaan la wadaagno waxyaabo xanuun badan oo dhib nagu ah dhaqanka suuban iyo dhaqanka dhalinteennaba dhaawac weyn ku ah oo dhammaan laamaha amnigu ay ka wada shaqeeyeen xogtiisa iyo uruurintiisa kadibna markii la qabtay loo soo bandhigay saxaafadda lana horgeeyey xer ilaalinta qaranka kadibna cadaaladdii u gudbay maantana aynu joogno fulinta xukunkii maxkamadda ka soo baxay wixii habraaca ee la maray xafiiska xer ilaalinta jooga oo ka hadli doona laakiin annaga fariinta ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo dhammaan laamaha amniga ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya annoo representative ka ah aan rabnaa inaan bulshada gaarsiina bal ka warama ninkii ganacsi ahaa ee lacag qaaday bulshada soomaaliyeed wax ku gadan lahayd dibadda aaday ee soo gaday tubaakada halkan ku jirta ee calaaxabadki sida hadda xogta laygu sheegayo la leeyahay nus dollaraa la gadaa daraagis caadi ah oo kansarkana laga qaado oo ummadda soomaaliyeed dhibkaas dhalintii dugsiyada sare jaamacadaha dhiganaysay loo keenay in lagu fasaadiyo waxaan odhanayaa fariinta laamaha amniga gaar ahaan ciidanka booliiska soomaaliyeed ka socota oo ah war maxaynu bulshada u qaban karnaa kama gorgortamayno ammaanka bulshada soomaaliyeed number one uu noo yahay number laba kama gorgortamayno caafimaadka bulshada number two uu noo yahay kama gorgortamayno waxbarashada ubadkayaga waxaan rabnaa ninka ganacsi ahaa ee taajirka ahaa ee ku taajiray hantida ummadda soomaaliyeed ee ay siiso ay sokorta ugu iibsato iyo iyo adeega kale inuu maantana u keeno in intaas loo isticmaalo wax shan kun oo dollar ku dhow xabaddii nus dollar waxaa ku jirta wax shan boqoloo xaba ku dhow laba boqol iyo konton dollar waa bacdaas ammaankay dhib ku tahay see ooga tahay marka idinkaga waramo ninka nuska dollar baalkan la iibiya maalinkii hadduu u baahan yahay inuu isticmaalo labaatan xabo waa toban dollar tobanka dollar hadduu waayo waxay noqonaysaa inuu isbaara dhigto uu raadiyo isbaaradu waxay dhib ku tahay bulshada marka adaa u diray inuu dadka soo isbaaray si uu baalkan lacagta ku gadan lahaa u helo number labo hadduu helo uu cunona waa u sarqaamaya sarqaantana waxay ka dhalataa amni daro labadaba waa ku amni daro marka waxaan leeyahay ganacsatada soomaaliyeed waa la soo jeedaa waynu soo jeednaa waxaan ammaanayaa anoo afgobaadsanaya ganacsatada soomaaliyeed kuwooda canshuurta hagaaga u bixiya ee qaranka soomaaliyeed garab taagan kuma jirtaan mar walba eedda waxaa iskale shaksiga mudan ninka ganacsi ahaa ee hantidaas baxshay ee soo gaday laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton kartoon oo noocaas ah alaa kartoonkii tira toban ku dhow ku jirto muxuu ka faa'iidaa waxaa la leeyahay hal milyan oo dollar ay ku fadhisaa badeecada markii la iibiyo halka milyan oo dollar xajna laguma tegi karo anfac uma leh ilmihii wax ku baran lahaana ma anfacayaan marka waxaan leeyahay ganacsada soomaaliya waxaan oo kale ka digtoonaada waxaan rabaa arrintan taliska booliiska soomaaliyeed dekedaa lagu qabtay asagoo ciidanka amniga ee nabad sugidda iyo booliiska oo wada socda dekedda jooga ay u helayaan iyo hay-adda tayadhoorka oo ayadana wixii dalkan la keenaa ma la isticmaali karaa xaalad caafimaad ma ku jirtaa ka fiirinaysa dhammaan guud ahaan qaranka soomaaliyeed wuxuu diyaar u yahay in la badbaadiyo dhalinteena maanta waxay taagan tahay dhalinta ha la badbaadiyo dhalintu waxay u baahan tahay ganacsato haddaad tahay inaad u heeliso habraaca loo maray laga soo bilaabo soonkii oo la qabtay ilaa hadda maxkamadda heerarkay soo martay xafiiska ilaalinta qaadi doona laakiin digniidaan dirayaa maanta qofka iibinaya qofka soo dejinaya kan soo dhuumidsiinaya ee xuduudda ka soo gelinaya inuu jawaanada ee ku soo shibo badarka kale ee ku soo qarinaya intaba aakhirana waa seegi doontaan adduunna waa seegaysaan oo annagaa gacanta idinku dhigayna gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane cali shacbaan ibraahim ayaa maanta shir gudoomiyey kulanka koowaad ee kala fadhiga toddobaad ee guddiga joogtada aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobanaad ugu horeyn kulanka waxaa lagu dhaariyey senator cabdi cabdulaahi xasan gooley oo dhowaan golaha wakiilada puntland ay u doorteen inuu ka mid noqdo senatarada golaha aqalka sare ee baarlamaanka jamhuuriyadda soomaaliya intaasi kadib xubnaha guddiga joogtada aqalka sare ayaa ka dooday diyaarinta iyo jad waleynta qorshe howleedka golaha iyo guddiyada aqalka sare ee kale fadhiga toddobaad iyagoo soo jeediyey talooyin muhiim ah dardargelinta hanaanka shaqo ee waajib gudashada guddiyada iyo golaha aqalka sare ee baarlamaanka koob iyo tobanaad guddoomiye cali shacbaan oo kulankan soo xiray ayaa xubnaha guddiga joogtada aqalka sare kula dardaarmay inay dardargeliyaan howlaha shaqo ee guddiyada una diyaar garoobaan waajib gudashada shuruucda muhiimka ah ee golaha horyaala halkaad naga dhegeysanaysaana waa reede ushoor markana warka dibadda ku-xigeenka isudubaha arrimaha bini-aadanimada qaramada midoobay u qaabilsan suudan antony gared ayaa sheegay in ay adag tahay in la ogaado tirada dhimashada maadaama aan la gaari karin dhulka ay dhibaatadu ka dhacday s l m oo ah koox beysana oo gacanta ku haysa dhulka dhibaatada ka dhacda ayaa marsi horeyse sheegtay in ugu yaraan kun qof ay ku dhinteen dhulka soo dumay roobab da-aya maalmo ayaa sabay in dhul taag ah uu soo dumo kaasoo inta badan tuulada trazen tuulada trazen dhulka la samey sida ay ku sheegeen qoraal ka soo baxay kooxda s l m kooxda s l m ayaa ka dalbatay kaalmo biniaadinimo qaramada midoobay iyo ururada kale ee gobolka iyo kuwa caalamiga dad badan oo ku nool waqooyiga darfuur ayaa usoo barakacay buuraha gobolka maara kadib markii uu qarxay dagaalkii u dhexeeyey militariga suudan iyo kooxda r s f akhyaarta na dhegeysanaysaay war wixii dalka iyo dibadda caawana soo gaaray waanaga intaa cidduu warka iyagay seegana waxay dib ugu daalacan karaan barta aanu facebook ku leenahay rooyada ujawaar sidaas iyo ammaano allah